waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali habeenkii markii salaadii cisho laga baxay oo taraawiixda ay socoto ilaa shan iyo toban daqiiqo ilaa labaatan daqiiqo ayaan waxaa maqalnay adig qarax u eg sida maaragtay baaur backfire sameynayo kale qaraxaas marka runtii waxba maaragtay lagama soo qaadin oo salaadaa maarata ishacnay sidii cadiga u socotay marka sideedii ragcado markay dhamaatay badanaa masaajidka waxaa lagu tukadaa ko iyo labatanka ragcada la dhamaystaa sideed ragcado marka wadaadkii imaamkana tujinayo wuxuu yidhi waxay security problema dhacay oo dadkii baarkinada kala hagaya ayaa u yimid wadaadka oo yidhi meeshii waxaa yimid maaragtay booliis iyo iyo iyo fire engines iyo waxaa meesha waxaa ka dhacay maaragta yani baabuur baa maarata waxaa lagu gubay petrol bomb aa lagu gubay marka yani maarata dhinaca barkinka maarata gaariga lagu gubay dadka baabuurta ka taala xataa oo loo diiday inay inay ka kala baxaan baabuurtooda booliiskia meesha maarata yani qabsaday oo gaarigii waxaa lagu gubay gaari adi line cruisera oo meesha ku baakirasnaa dadka maaragtay tukanayay wateen mid kamid a kabacdina waxa waaye adiga ilaa dhowr saacadood ay meesha joogeen ilaa waxaan umaleynaa maaragtay ko iyo tobankii fidnimo meelahaas ay ka tagaan aan umaleynaa booliiska marka idinku goormaad ogaateen in gaarigan la gubay iyo qaraxa dhacay uu la xiriiro dad masaajidka iyo dadka ugu talagalay inay weerarkan si gooniya ugu beegsanaan goormaa ogaateen walaal salaada markii adiga sidaan ku sheegay sideedii ragcadood markay dhamaatay ayaa wadaadka imaamka wuxuu yidhi barkinka intuu noo tilmaam wuxuu yidhi waxaa ka dhacay meeshaas oo qaraxa ka dhacay gaariyaa maarata la gubay marka adiga just foojignaan ka foojignaada haddaad meeshaas aadaysaan waxaad maaragtay la socotaan in maaragtay sidii caadigaada sahayn marka salaada intaan ku jirnay qaraxii waa maqalnay laakiin runtii waxaa loo malaynaya qarax adiga uu iska baawur maaragtay ama dadkan banaad ka sameeyaan oo gaalsuuqinta maarata waxay sameeyaan wax adig wax weyn markaas maarata qarax weyn oo oo shaahid maarata lama maqal oo yani aada u malayn karta inuu bomb yahay laakiin maadaama maarata meesha qarax ka dhacay iyo masaajidka ay isku jireen yani ay kala fogaayeen oo waxa waaye masaajidka waxaa ulaan laba boqol oo qof ha ku tukato marka barkinka uu ku dhacay waxa waa barkin maarata u dhawaa iskuolka meesha laga soo galo masaajidka wuxuu ku yaalaa iskuol iskuolka marka meel laga soo galaa jirto oo maarata barkina yar oo ilaa sideed baawur kaliya daaqdo ku baagarasan karaan tusaale ahaan markaas waxa waaye meeshii marka maaragtay ku aadanaa masaajidka oo barkinka weynaa masaajidka loogu talagalay kama dhicin wuxuu ka dhacay meesha maaragtay iskuolka dhinaciisa kale ku yaalo entrance waa garta markaa ogaateen in dhacdadan siday u dhacday iyo waxay ahayd dareenkiina guud ahaan intiina masaajidka ku tukanaysay iyo muslimiinta magaalada degan iyo iyo soomaalida meesha degan ma dareenkiinu see noqda
walahi tira walaal meesha maaragtay saan ku sheegay wax weynba looma malaynaya sababtaa qarax siduu u dhacay iyo markaa maaragtay dhawaaqana soo gaaray dhawaaq weyna oo laga maaragtay walwal qof gelinayo maahayn oo wuxuu ahaa dhawaaq adigu iska normala oo hadduu gaari backfire sameeyo ama haddii banad lagu sameeyo wax weyn maarata shacni ama acon qarxay oo kale marka runtii maba dareeminba wax waa dadkii markii loo sheegay ka bacdi ayaa wax yar maaragtay la fahmay inay wax dhaceen maane intaa salaada maarata ku jirnay salaadoo laba shan iyo toban daqiiq labaatan daqiiqo lagu jira taraawiixda ayuu qaraxa dhacay marka wax weyn loo lagama soo qaadinoo laakiin adiga subaxii markii salaada subax u nimid aan aragnay meeshii dhibaatada ka dhacday inay dhibaato weyn ahayd walaan afar gaari oo ku dheganaa gaarigii maaragtay la gubay ayay ay ayana maaragtay muraadayaha ka jijabiyeen gaarigii la gubay gaari ku dheganaayo kalena waxa waaye dabkiyaa soo gaari waa isaga xataa waa gubtay markaasna waxa waaye yani ayaa maarata dareemaysaa inay wax weyn dhaceen maane habeenkii maba loo ogolaanba dadkii maarata baaburta ku baagaraysnaaya ayaaba meesha lagu xanibay laakiin anaka masaajidka baarkinkiisaan ku jirnay noloomaba ogolaanba inaan maarata aan soo yani xataa ag marno oo meesha booliisaa wada xirtay oo labada laba jid baa laga soo galaa maaragtay baarkinkaas laba jid waxaa waaye booliisa maaragtay dadka ka xanibaa laakiin subaxii salaadii subaxa aada maaragtay u fahmaysaa in meeshay wixii xale habeenkaas ka dhacay inay wax weyn ahaayeen waa garta dhacdooyinka noocaan oo kalea beed hadda ka hor ma ka dhaceen masaajidada intaad adigu xasuusatid ama deganeyd waxaa wax adi tan oo weerarkan oo kale kama dhicin laakiin waxaa dhacay adiga masaajid jaamacadda maaragtay u w a masaajid ku yaalo ayaa waxaa lasoo maaragtay mar lagu soo lagu soo tuuray qaansiir madaxiisa masaajid kale oo ku yaala xaafad maaragtay xaafadan aditaan qaraxa ka dhacay u dhowna waxay ku qorqoreen waxyaalaha maarata gra- grafitiga maaragtay oo caay ah islaamka maarata ay kusoo horjeedaan ama islaamka leeyihiin afligaadaan maarata kulli baan aan laga sheegi karin raadiyaha laakiin kan laftigiisa haddatan masaajidkan lasoo weeraray qoraalkaas dhowr jeer ku sameeyeen sanadka hore waa ku sameeyeen oo intay yimaadeen maarata badanaa waxay isku soo aadiyaan marka adiga dhaqdhaqaaqa masaajidku aada u badan yahay ramadaanka oo kale ay ay ay sanadka hore xataa ku sameeyeen saan oo kale wax kusoo qorqoreen dalbiyada tan marka dhacday qoraalna waa ku jiray qaraxna waa ku jiray tanaa marka ugu weyneed wax maarata intaan kole magaalada aan ka warqabno waxaan waxaa dhex maarata inay meelo kalena wax ku qorqoreen laakiin masaajid kale oo aada nooga fogo rockingham ku yaalana sidoo kale qoraalkaas waa kusoo qoreen oo leeyihiin maaratay yani afilgaadada muslimku afilgaadeenayeen boolisku dhacdadan dad ma u qabteen ma yaqaanaan cidda ka dambeysay maxay sheegeen iyagu
walaha tiro walaal meesha tiro nasiib wanaag meesha ay wax ku qarxiyeen ama gaariga ay ku gubeen waxaa waa masaajidka i mean iskuolka meesha laga soo gelayo waayo oo entrance iskuolka waayo marka c c t v a ku dhegan sida haddataan markii baaritaankii uu bilowday noo sheegay c c t v ga marka dadkan dad waxay ahaayeen aada maaragtay u foojignaa oo oo ficilka iskama haystamayn waxay ku yimaadeen lugay ku yimaadeen wax gaari ay meesha soo galay oo taarga laga haya ma jiraan lugay ku yimaadeen oo c c t v wuxuu qabtay saddex nin oo wejigii maaragtay ishacni yani soo duubtay ficilkii ay sameeyeen kabacdina waxay ku noqdeen maaragtay jidkay ku noqdeen ay jidkay ku yimaadeen ku noqdeen marka wax adi haddataan loo qabta male laakiin camerada haddaan qaldaneen waxay qabatay saddex nin oo yani waktiga ficilka u dhacayay meesha joogay gaarina markaa maaragtay laguma hayo dad maarata la dabi kali karo ama taarge la dabi kali karo ma jirto ma jiraan wax tallaabooyin gaara oo ama digtoonaan oo madaxda masaajidka ama muslimiinta meesha degan ay sameeyeen inta hadda adliista ramadaantu ay socoto securitygi haddataan adiga runtii securityna maaha waa dad sixir qaamay oo masaajidka security u qaasa ma jiraan laakiin dadka maaragtay communityda ku xiran ayaa waxay samaysteen in baarkinada dadka lakala hago oo maaragtay awalba waa lahaayeen laakiin dadkii laga yaabaa in lasii badiyey oo yacni awal waxaa dhici karta maarata meesha baarkin keliyo masaajidka iyo agagaarkiisa inay uraan labayo toban qof ama ilaa sideed qof inay ka shaqeeyaan waxaa dhici karta marka adiga maadaama waxaan ay dhaceen in dadkii la badiyey laakiin security qaasa oo yani labisan oo visible ma joogaan meesha waa gartay habeenkii xalay habeen ka horreeyay dhacdadan dhacday xalay masaajidka adigu ma ku noqoto ma ku tukatay tiradii dadkii habeenkaas joogay in la-egsa ma joogeen mas waxbaa isdhamay kulata waa tira mucjisada waa dadkii waaba kasii bateenba xataa salaada subax waxaa dareemaysaa dadkii inay yani ayba kasii bateen badanaa tira waktiga lagu jiro tobanka cisho ugu dambeyso ramadaanka dadka waa tirada waa ka markasta waa ka badan yihiin oo ramadaanka sida adi ula socoto markuu bilaabo markuu bilaabanayo dadka waa badan yihiin kala bartamaha waxay dadka yidhahdaan markuu dhammaanayna dadka waa kusoo bataan marka tiradii waa kasii bateenba sidai awl maarata ahayd ayay ka badan yihiin saan ana maarata isaan kula qiyaasa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali